waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
see u aragtaa guud ahaan arrimaha doorashada ee soomaaliya iyo buuqa ku haraysan xasan waa mahadsan tahay marka hore xasan jaamac arrintan doorashada iyo soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad iyo aad xasxaasi u ah oo very sensitive ah waana marxalad aad u adag sababtoo ah dilema la dhahaa marxaladda noocan oo kale arrin aan waxaan kala caddeyn weeye marka doorashada sideedaba doorasho marka la yidhaahdo wax sahlan ma ahan hataa waddamada ma garanaysaa xasiloon maaragtay dowladnimadooda ay xasisho hataa ma ahan wax sahlan marka loo fiiriyo waddamada soo koreya waxaan sheegayaa soo koreya sida africa oo kale marka waxaan u arkaa in ay tahay arrin aad iyo aad confused u ah oo aanan kala caddayn bal inay doorasho dhici karayso inay doorasho dhicayso iyadoo xaaladdan lagu jiro iyo iyo iyadoo oo markaa xaaladdan laga gudbo ay doorashada dhacayso marka waa arrin hadda aan lakala xaqiijin karayn waa gartay sidee u aragtaa baaqa ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi uu leeyahay waa in shir deg dega la qabtaa inta ka horeysa bishan labaatankeeda xasan waxa weeye su-aashan waa su-aal muhiim ah marka hore nasiib darro weeye in ma garanaysaa aqalkii sare iyo aqalka baarlamaanka intaba ayagu waa dowladday qayb ka yihiin waxa weeye waa constitutionally dowladday qayb ka yihiin hadday rabaan inay wax xalliyaan waxay ahayd wakti badan baa arrintan soo jiitimaysay khaasatan marka loo fiiriyo meelaha ay kala joogaan dowlad dowladaha federaalka memberka ka ah iyo dowladda dhexe ee federaalka arrintu hadda ma ayn bilaabanin dhowr sanadii wax la jiro weeye khaasatan marka waxaa la rabaa haddii ay go-aano noocan oo kale la qaadanayo in lagu dhiirinaado ma ahayn wakti maaragtay go-aankan hadda waxaad u moodaa inuu la xiriiro dhawaaqii international community-ga ama heedaha caalamiga ka soo yeeray u n-ka ka soo yeeray ayuu daba socdaa marka waa nasiib darro weeye arrintan waxay ahayd si xilkasnimo ah oo waajibaadkooda ku aadan inay mar hore u furdaamiyaan bay ahayd ma ahayn inay online la noqdaan markii u n-ki iyo iyo iyo iyo dowladaha gacanta siiya soomaaliya ay maaragtay arrintani rays gareeyeen bareshar xooglina ay saareen in hadda ay guddoomiyaha aqalka sare uu ama ama baarlamaanka ha noqdee cid alle ciddii mas-uul ah inay hadda hadal yidhaahdaan ma banaanayn waa wax muujinaya inayan annagu weli aanan madax bannaanayn go-aan qaadashadaynuna ay ay ay maaragtay ahayn mid maaragtay independent ah oo annaga naga yimaada laakiin ay tahay mid go-aan qaadashada ay la xiriirto playerska active playerska kuwa oo doorka ku leh soomaaliya siyaasadda waxaadna moodaa playerska inay ka xoog badan yihiin saas marka waan si darnaan u arkaa beesha caalamka baad sheegtay safaaradda maraykanka ka hadashay beesha caalamka door intee la eg bay ku leedahay arrimaha doorashadaas oo in soomaalida loo daayay ma ahayn maya dabcan international community soomaaliya way soo daadihinayeen ilaa waktigii kumeelgaarka ilaa haddeer wakti dheerna way qaadanaysaa marka waa door muhiimay ku leeyihiin in ay dowladda dhexe iyo iyo dowladaha memberka ka ah ay la shaqeeyaan waa lagama maarmaan weeye waxaa waxaa muhiima in ay siyaasad wajahan oo midaysan ay la yimaadaan oo ayan ahayn siyaasad oo isdiidan ama qunyar socod oo maaragtay si taxadir ah marka waxaa habboon waa laga maarmaan weeye international community laakiin waxaa habboon inay ay leeyihiin hal agendo iyo siyaasad wajahaysa hal jiha u jihaysa marka waa waa muhiim waana loo baahan yahay laakiin waa soomaaliya arrintooda waxaad moodaa in xoogaa ay maaragtay siyaasad ahaan hal mowqif aan ka wada taagnayn sababtoo ah e u-da maraykanka iyo iyo u n-ka iyo maraykanka oo si gaara isagan ah mid walba wuxuu leeyahay dana gaar uu leeyahay objective buu leeyahay waxaan objective la-aan ma ma ahan marka objective waa ku kala duwanaan karaa common corea jira marka wada shaqayn inay yeeshaan ayaa ka habbooneed inay maaragtay mid markuu ku dhawaaqo go-aan qaato midka kalena uu la yarso waxay ahayd go-aan wajahan oo hal hal jiha u socda inay cayaaraan laakiin waa aan waan ku mahadinaynaa maaragtay door fiican bay ku yeelan doonaan waana ku leeyihiin hadda waa garta tan ugu dambaysa marka ra-iisul wasaaruhu hadda kahor wuxuu sheegay in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacayso xoogaa dadku waxay u turjunteen in isaga iyo madaxweynuhu ay ku kala duwan yihiin guddoomiyihii aqalka sare iyo haddaiyo aqalka hoose dabcan waa kala duwan yihiin maxaad is leedahay tallaabada tan xigta iyo sida laysugu iman kara way tahay ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada way soo way ayideen in doorasho dhacayso doorasho inay dhacaysana maaha wax nagu cusub shirkii baydhaba oo twenty eighteenka waa waa wuu caddaynaya inay doorasho waddankan dhacayso oo dowlad maaragtay dowladaha memberka ahna ay ayagu qayb ka ahaayeen shirkaasi doorashadii in maaragtay ay noqoto kubad siyaasadaysan baad moodaa hadda oo koox walba ay rabto inay positionkeedii ay maaragtay hubiso marka waa waa arrin confused ah wey dilemma ah kan maaragtay ma ka comment karayn kara taas laakiin waa un confused sababtoo ah dowladdii ruuxadeeda ra-iisul wasaaraha iyo iyo madaxweynaha labaduba inay codkan wada leeyihiin oo kala socon tuhun baa dadka qaar ku jira oo ra-iisul wasaaraha iyo iyo golihiisa wasiirada wax maaragtay ayagu u gaara ama position gaar ah ma garan karo laakiin si guud marka loo yidhahdo dowladda mowqifkeeda doorashada way caddeeyeen madaxweynaha wuu saxiixay doorashada in maaragtay ay qabsoonto sharciyanna weeye marka sida loo turjumaba waxa weeye doorasho waa lagama laakiin ma sahlana xaaladan hadda lagu jiro
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho